habeen wanaagsan dhagaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee reediyo muqdisho akhbaaraadka warkeena ugu waaweynna waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada qalabka sida oo u fadhiisatay dacwad loo haysto askari ka tirsan ciidanka iyo shan nin oo lagu soo eedeeyey inay ka tirsan yihiin maleeshiyada argagixisada al-shabaab dhallinyaro isxil qaantay oo duleedka magaalada dhuusamareeb iyo dhaamin ugu sameeyey qaar ka mid ah qoysaska abaaruhu ku saameeyeen gobolka galgaduuda wasaaradda haweenka koonfur galbeed oo maanta magaalada baydhabo ka daafurtay ololo lagula dagaalamaya gudniinka fircooniga kulan looga hadlayo ka hortagga iyo xalinta khilaafaadka ka dhasha doorashooyinka oo maanta lagu qabtay magaalada gaalkacyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda beeraha hirshabeelle oo kormeer ku tegay mashaariic horumarineed oo lagu horumarinayo beeraleyda magaalada jowhar ku dhowaad lixdan dhallinyaro ah oo tababar la xidhiira xalinta iyo maaraynta khilaafaadka bulshada oo lagu soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeba dibaddana waxaad ku maqli doontaan yukrein oo sheegtay in la duqeeyey masjid gabaad u ahaa in ka badan siddeetan ruuxa waa habeennimo axadi soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha saddexaad sanadka laba kun iyo labaatan iyo labo inta aad maqasheen waxay ahaayeen akhbaaraadkii wararkeena ugu doorka roonaa iminkana isagiioo fidsan oo idinla socodsiiyey anigoo sucaad cabdicasiis daahira maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa u fadhiisatay dacwad loo haysto askari ka tirsan ciidanka iyo shan nin oo lagu soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin maleeshiyada argagixisada al-shabaab cumar caydaruus ayaa warkan eegaya garmaqalka eedaysane marshaale cabdulle maxamed xuseen oo ka tirsan ciidamada sirdoonka qaranka ee nisa oo loo haysta dilka marxuumad ceeble qorana daahir iyo sidoo kale dhaawaca dhibane siciid ismaaciil dabayl oo dhowaan ka dhacay magaaladan baardhede ayay maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta toddobaylabaatanaad u fadhiisatay waxaana goobjoog ka ahaa fadhiga maxkamadan ehelada dhibanayaasha eedaysanaha saraakiisha ciidamada qalabka sida ee magaaladan baardhere mas-uuliyiinta maamulka degmadan baardhere gobolka gado markhaatiyaal kala duwan oo goobta la keenay ayaa maxkamadda ka sheegay xogta kiiskan iyo sidoo kale xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo abuukaataha u doodaya eedaysanaha ayaa soo bandhigay dhankooda xogta kiiskan sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fadhiistay garmaqalka eedeysanayaashan loo haysto ka mid ahaanshaha al-shabaab iyo sidoo kale fulinta qaraxyo ka dhaca magaaladan baardhere ee gobolka gado ujeeddo eelid ku ah eedaysanayaasha kale ah kow dable jadiid cabdinajiib xaashi xirsi maxamed oo loo yaqaano ceynaashe labaatan iyo lix jir ah ina caasho maxamuud faarax ku dhashay ceergaabo degmada baardheere ka tirsan dugsiga tababarka ee degmada baardheere shiimoy nicmooy shiikh katiin labaataniylaba jir ah ina xafeey xaydar keerow ku dhashay qasax dheere degan baardheere lana deganaa gaduudow iyo nuurow bishaar saddex nuurow bishaar cali xasan soddoni shan jir ah ina kadiilay isaaq xuseen ku dhashay qasax dheere degan degmada baardheere afar maxamed ibraahim waarow labaatan jir ah ina xaliimo yoomow axmed ku dhashay degmada baardheere shan daawuud aadan axmed cabdiraxmaan labaatan iyo kow jir ah ina badiyo qabooba geelle ku dhashay baardheere gaar ahaan geelbeete degan baardheere dhammaantiin waxaa si wada jira la idinkugu eedaynayaa in aad ka wada tirsan tihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada eedaysanaha koowaad dable jadiid cabdinajiib xaashi xirsi maxamed ceynaashe adigu waxaa lagugu eedaynayaa si gaar ah inaad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab una qaabilsan tahay qaybta qaraxyada waxaa si gaara lagugu eedaynayaa in aad laba qarax gelisay xarunta dugsiga tababarka ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ku leeyihiin degmadan baardheere taariikhdu markay ahayd sideedda bisha kow iyo tobanaad labada kun labaataniyo kowda kuna qarxisay qaraxyadaas ay ku geeriyoodeen kow marxuum dable jadiid cabdi aadan yarow ibraahim inada habo cabdi laba marxuum dable jadiid axmed ibraahim faarax ina mustafa maxamed waxaana qaraxyadaas ku dhaawacmay kow dable jadiid cabdinaasir aadan isaaq gaduudow ina xabiibo aadan dembigaasoo ku xusan aayadda aad suuratu albaqara qodobka xeerka ciqaabta soomaaliyeed qodobka xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida eedaysanayaashan ayaa dhankooda qayb ka mid a qirtay ka mid ahaanshaha al-shabaab halka kuwo kalena ay diideen eedda ah qaraxyada iyo ka mid ahaanshaha al-shabaab waxaana fadhiga maxkamadda ay xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo bandhigtay caddaymo muujinaya eedaha raggan iyo sidoo kale dembiyada loo haysto
sidaas awgeed maadaama maxkamadda aan hor keennay markhaatiyaal qiraallo codad iyo fiidiyoyaal muuqaal ah oo ay ku qiranayaan dembiyadooda waxaan maxkamadda sharafta le ka codsanaynaa in eedaysanaha koowaad lagu qaado qodobka qodobka koowaad ee xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida sidoo kale eedaysanayaasha labaad afaraad iyo shanaad maxkamadda ay ku qaado qodobka ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu waa mahadsanta maadaama shan sana uu shaqaysanayay cid maanta dhehaysa dhibaatuu ii geystay ama shabaab la shaqayn aan maxkamadda horteeda la keenin maxkamadda sharaftahe waxaan ka codsanayaa maadaama xilligaas uu ahaa nin yar maxkamadda horteedan uu ka caddeeyey asigana in loo diro xarunta dhaqancelinta maxkamaddu baa mahadsanta ugu dambayntiina gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee qaybta toddobaylabaatanaad gaashaanle maxamed amiin cabdulle aadan ayaa soo xiray fadhigan gabagabadii garmaqalka la xidhiira eedaysanayaasha kale ah kow dable jadiid cabdinajiib xaashi xirsi maxamed laba shiimoy nicmooy shiikh katiin saddex nuurow bishaar cali xasan afar maxamed ibraahim waarow shan daawuud aadan axmed cabdiraxmaan oo dhammaantood xafiiska xeer ilaalinta si wadajir ay ugu soo eedaysay in ay ka mid yihiin ururka al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada dhegaysiga dacwadooda halkan ayaa ku gabagabaynay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta wabilahi towfiiq maxkamaddu waa inoo xiran tahay
cumar cidrus axmed warbaahinta qaranka magaalada baardher ee gobolka gadow
dhalinyaro isxilqaantay ayaa duleedka magaalada dhuusamareeb iyo dhaamin ugu sameeyey qaar ka mid ah qoysaska abaaruhu ku saameeyeen qeybo ka mid ah gobolka galgaduuda liibaan cabdi cadow ayaa warkan inoo haya ururka dhallinyarada kulansan oo fulinaya ujeedkii loo aas-aasay ayaa gurmad biyodhaamin ah waxa uu u sameeyey boqolaal qoys oo ku nool deegaano hoos taga magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug halkan waa tuulooyin hoos yimaada magaalada dhuusamareeb waxaa ka jira biyola-aan baahsan markii ay arkeen dadka deegaanka booyadaha biyaha durba waxa ay bilaabeen inay kusoo qamaamaan gawaarida sida biyaha qof kasta waxa uu hore usoo haabtay weel uu isleeyahay biyo ayaad ka buuxsan kartaa abaar daran ayaa ka jirta halkan dadkuna gaajo xoog leh ayay dareemayaan laakiin biyaha ayaa ka ah muhiimadda koowaad qaar ka mida dadka ku nool tuulooyinka la gaarsiiyey biyodhaaminta oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin ururka dhallinyarada kulansan inuu soo gaarsiiyo booyado biyo ah oo ay aad ugu baahnaayeen waxaan soo dhowaynaynaa ururka sharafta leh ee maaragtay na xusiistay kulansan abaaraha dhacay dhibabka jira owgeed nagu xusiistay boqolkiiba boqol waa soo dhowaynaynaa waxaanan ku salaamaynaa salaamta islaamka lagu salaamo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdi adeeryaal abtiyaal soo dhowaada waa mahadsantihiin waana idin soo dhowaynaynaa aad iyo aad ayaanaad gurmadka maaragtay aad noo fidiseen ama aad ku tala gasheen amaad hadda caaradkiisiina soo gaarsiiseen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay oo aan islahayn waa idiin kaceen waa idiin dooneen waa idiin shaqayhayaan een maanta noo yimidaa tihiin aadaan idinkugu mahad celinaynaa haddaad dadkiina xasuusateen haddaadna xasuusateen waxaan idiin sheegaynaa dadkii koowaad oo na soo bilaabaad tihiin aadaan u mahadsan tihiin halkan waxaa nagu soo booqday maanta dhallinyarada kolonsan oo halkaan runtii biyo dhaamin ka sameeyey deegaankan xalale maanta ilaahi subxaana wa tacaala ayaan awalan u mahad celinaynaa marka koowaad marka labaadna waan u mahad celinaynaa dhallinyaradan isxilqaamay oo jeebkooda iska xilqaamay maxamed saalax iidle oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada kulansan islamarkaana wakiilka ah gudoomiyaha ururka abuubakar xasan aadan samatar ayaa sheegay tani inay qayb ka tahay ujeedkii loo aas-aasay ururkan waxaan u soo gaarhnay tuuladan xananle la yidhaahdo inaannu biyo ka dhaabinno tii karaanka yaga ah oo aannu isdhahno wax cun dadkii ha lagu celiyo kulansan youth organisation waxay u aasaasan tahay dadka deegaanka guud ahaan soomaaliya in ay waxay tari karayaan waxay caawin karayaan inaan kaga qayb qaadano mashruuc aan ugu talagalnay deegaanka galmudug biyodhaamin aan ugu talagalnay waad garan karaysaa jeebku dee ma buurna laakiin itaalkayaga waxaan is leenahay dadkii in wax lagu celiyo weeye ururka dhallinyarada kulan oo ah dhallinyaro waxbaratay oo mutadawiciin ah ayaa gargaar waxay u fidanayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen liibaan cabdicaddo warbaahinta qaranka muqdisho
wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeed ayaa maanta magaalada baydhabo ka daafurtay ololo lagula dagaalamayo gudniinka fircooniga sida uu warkan kusoo diray waryaheena magaalada baydhabo siraaji sheekh isxaaq wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed marwo fahimo cusmaan cumar ayaa baydhabo ka daafurtay ololaha gacalo gabadhaydiyey oo lagu ciribtirayo gudniinka gabdhaha kaas oo ay iska kaashanayaan ifraaha foundation hay-adda u n f b a iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed daafurka ololaha waxaa kasoo qeybgalay wasiirka wasaaradda haweenka wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka qaar ka mid ah xildhibaanada dooran ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haween odayaal culmaaudiin iyo hay-adda u n f b a iyo hay-ado kale xubno ka socday ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay mas-uuliyiin ka socday hay-adda ifraha foundation iyo wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed waxaana in badan ay ku dheeraadeen muhiimadda ay leedahay in bulshada laga wacyigeliyo inay joojiyaan gudniinka fircooniga waxaa noo suurta gashay inaan jubbaland tagno in jubbaland si fiican noolagu soo dhaweeyo oo fikirka nala qaataan ee wasaaraddii nala soo bandhigtay maasha allah sidii haddana gacala gabadheedii ee daafurkiisa labaad aan ku sameynay kismaayo maanta waxa waaye inta waxa u fadhiyan waxay tahay sidoo kale inaan mataqaanaa dabagalkii hore aan maanta gacala gabadhaydii aan isla wada qaadana fikirka ah hooyada iyada quruxda gabadheeda ee aragtay ay wax ku bedeli karto dhaqanka aan ku dhaqmayno iyo diinta islaamka in la iswaafajiyo waay waa marka hore inay iswaafaqaan waxa diinta islaamka ka baxsan dhaqankeennuna ka mid maaha waa wax kale oo nagu yimid waay waxa kale oo nagu yimid waa inaan iska diidnaa ifraax aad baa u mahadsan tahay aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa intii ka qayb qaadatay iyo intii maxay ahayd ee soo waariday arrintan ifraax ay kasoo shaqaysay waxaan leenahay si fiican u shaqee laakiin si fiican dadka u gaarsii gebagabadii wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed marwo faahimo cusmaan cumar ayaa ku dheeraatay muhiimadda ay leedahay in bulshada laga wacyigeliyo inay joojiyaan gudniinka fircooniga waxaana ay sheegtay ka wasaarad haween ahaan in juhdi fara badan ay gelin doonaan sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa inay joojiyaan gudniinka fircooniga
mahadsantahay ifrax foundation dadaalka aad samaysay dhibkaad soo martay waan kula soo marnay qurbaan ka nimid waan dareemaynaa waxyaabaha inta ku haysta gabdhaheena soomaaliyeed ama haweenkao dhan in xagaysan ka jirin waxaana taa sababaysa horta mar walbo diiniyan waayo annagu diinteenna waa mar walba inaan xusuusnaana xuquuqdii dumarka ay lahaayeenna iyaga si kaley u fasiraan run ahaantii laakiin annaga naftirkeenna diinteenna kuma kuma qorna inna lagu tunto laakiin bini aadan baa nahay oo raggeenna waa la eedayaa horta ragga ma wada xumo run ahaantii hadduu laba xun yahayna dee sideed kale way fiican tahay siraajisha isaaq warbaahinta qaranka baydhabo
kulan looga hadlayay ka hortaga iyo xalinta khilaafaadka ka dhasha doorashooyinka ayaa maanta lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug warkan waxaa gaalkacyo kasoo diray cabdirasaaq maxamed axmed kulankan oo ahaa mid looga hadlayay sida looga wada qayb qaadan karo xalinta khilaafaadka iyo xasaladaha ka dhasha doorashooyinka ayaa maanta lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyadoona kulankan ay ka qaybgaleen odayaasha dhaqanka iyo bulshada qeybahooda kala duwan cabdi maxamuud xirsi cabdigoodle oo ku hadlayay magaca dalladaha aan dowliga ahayn ee galmudug ayaa ugu horeyn ka warbixiyay ujeedka kulanka
waxaan rabaa inaan maaragtay kulankan aan faahfaahin yar ka bixiyo anigoo ku hadlaya magaca ururada bulshada ee rayadka ah ee galmudug doorashadu intay socoto waxaa la socotaan xasarado badan iyo maaragtay iyo iskudhac badan iyo waxay leedahay ee, dad walaalo rixin ee, dadka isugu dhow inay maaragtay ee, ay ku kala fogaadaan oo ayagoo qof walba uu fiirinayo ee, qof uu wato ee uusan markaas fiirinayn dadka ee, bulshada ee, waxay isku tahay iyo intay isku jiraan iyadoo aan fiirinayn marka waxaan maaragtay ee, kulankaanu ku saabsan yahay sidii doorashadu marka ay dhammaato ama hadda inta ay socotaba bulshadu ay maaragtay ee, qaar ka mid a odayaashii dhaqanka iyo xubnihii kale ee ka socda qeybaha kala duwan ee bulshada galmudug ayaa iyaguna sidaasi si lamida u bogaadiyey in laga wada qayb qaato in la xaliyo xiisadaha iyo xasaradaha ka dhalan kara doorashooyinka oo ay hesheen inay tahay mid aan sii socon doonin
ummadda soomaaliyeed oo dhammaan waxaan ugu baaqahayaa anoo afka dhaqanka ku hadlahaya in dhibaatada iyo khalalaasaha ay wadato la ilaaliyo oo aysan meelaha qaarkood gacan ka hadal tegin si gaar ah gobolka mudug ko iyo toban kursi baa taallay ee qayb ka midihii waa noo qabsoonta qaybina waa qabsoomi doontaa waxaana odayaasha dhaqanku ku howlan yihiin inay ka hortagaan inaysan dhibaato ee, gacan ka hadal iyo dhib ka weyn soo celiya inaysan suubin waxaan nahay eh, marka galmudug loo fiiriyo gabagabadii kuraasta way yaraayeen khilaafka kuraasti lasoo qabtay annaguna waxaan rajaynaynaa insha allah inaysan lagu reeban wax saamaynahoo eh, laba qofood haddii ay dhacdana waxaan u taagannahay inaan xalinno gacan marinno
dadkii oo aan isi salaamaynin een, kala dhintay hadday wada dhasheen xataa iyo haabihii hooyo wada dhalay haddii ay maaragtay ay u kala ihilinayeen laba ruux ay taageerayaal iyo maaragtay say doonaan ha u taageeraan ay u haayeen aan dadkii oo isi salaamayn oo kala dhintay maaragtay aan isi salaamayn marka een, waxa lagu xalin karaa waxa ay tahay horta qof walba ha garto awalan in ilaahay u calfay kursigaasu hal qof awalan inuu hal qof u calfay oo maaragta uu calaf yahay kursigan Een, taageeradu way jirtaa qofka biniaadanka qalbada waa laga taageeraa gacantaada waa lagu taageeraa baraha bulshada waa lagu taageeraa laakiin lama xadgudbo
walaalayaal aan isu tanaasulno aan isu xishoonno aan istixgelinno maanta intaani ma aha bulshadii gobolkii mudug oo dhan laakiin dallada soonsa waxay ku mahadsan yihiin agaasimo cadceed iyo cabdigoodle iyo nuurodheer inay wakiillo ka soo qabteen waxaa naloo wakiishay inaan gaarsiina bulshadii ay kala gaartay xasaraddu waana qaadanaynaa doorkeenna haddaan naha haweenka sida nabadnabadiyo waxaan nahay nafi ku jirtoo socota cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotaan warka habeen ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya haatanna gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda beeraha hirshabeelle ayaa kormeer ku tegay mashaariic horumarineed oo lagu horumarinayo beeraleyda magaalada jowhar cabdiraxmaan wadani ayaa warkan soo diray si loo hubiyo mashaariicda horumarineed ee beeraleyda jowhar oo ay ugu horeeyaan biyomareenada lagu waraabiyo beeraha magaalada kana mid yahay kanaalka buri oo udub dhexaad u ah waxsoo saarka beeraha degmada jowhar ayaa maanta kormeer waxaa ku tagay mas-uuliyiinta maamulka degmada jowhar kan gobolka shabeellada dhexe iyo xubno ka socday wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda hirshabelle waxayna dhageysteen baahiyaha kala duwana ay qabaan beeraleyda oo ay ka mid yihiin helista buundooyin laga sameynayo goobo ay soo sahmiyeen beeraleyda iyo inay helaan waa'iskooyin muhiim ay u yihiin xilligani nabaddoonshiin oo ka mid ah iskaashata beeraleyda magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey mashaariicda ay heleen beeraleyda iyo kuwa xilligan ay u baahan yihiin in dib u dayactirka loogu sameeyo waxaa ugu mahadcelinaynaa ilaahay ka soko maamulka gobolka iyo degmo iyo hay-adda faw qaabka ee wax noo qabadeen waa soo dhowaynaynaa waana ku mahadsan yihiin waxyaabaha noo dhidhiman ee, sida biriijyada buundadoo kale iyo waaskooyinka meelaha ka dhiman na waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka hay-add inay nooga codsadaan ee ay yidhaahdaan qaybahaas iyo qaybahaasaa ka dhiman gudoomiyaha maamulka degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar baarey ayaa ka mahadceliyey dabadactirka hay-adda faw ay ku samaysay kanaalka buri hay-adda faw iyo wasaaradda beeraha iyo kambanigii fuliya howlahan run ahaantii eh, waxaa la qabtay howl muuqato oo waxtar leh een, eh, anfacaysana xoololeyda iyo beeraleyda een, eh, meesha ay safa- safar ahaan u jirto waa dareemi kartiin Eh, kanaalka meesha kusoo eg yahay iyo laamanka uu leeyahay oo maxaan ku idhaahay een, eh, kanaalo badan ay ka baxayiin halkii far waxaa ka bixayso laba iyo saddexaa ka bixay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee waraabka xukuumadda hirshabelle maxamed bashiir qaasim daqare iyo gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada dhexe mudane axmed meer makraan ayaa dhankooda ka hadlay kormeerka maanta ay sameeyeen Een, waxaa kaloo aan maanta aan qorsheen u ahaa inaan la kulanno bulshada wax loo qabanayo ee beeraleyda Een, runtii talooyinka ay soo jeediyeen een, waa garwaaqsanay Een, waxaan rajaynaynaa in eh, eh, fauna ay naga aqbali doonto Een, waxaa kaloo nala socdo eh, mashruucan een, premis ee wakiilkeedii Een, waxaan leenahay eh, codsigii ay bulshada soo jeedisay eh, in faw loo gudbiyo anuu u malaynayo ama rajaynayo ama hubaba inay aqbali doonto alaan aad iyo aad ilaahay baa mahad iskale maanta ee, noo suurtageliya inaan kormeed ku nimaado kanaalkan oo ka mid a kanaalada ku yaalo degmada jowhar een, oo muddo maaragtay lagu taamaya in loo helo mashruucan qodistaanka si maaragtay ummadda ku dhegan ama ummadda beeraha kula dhulkan ama xoolaha degan ay ugu diirsadaan ama noloshoodii iyo maaragtay wax ka- ka qayb qaata noloshooda sidii maaragtay uu qayb uga geysa lahay Een, dhammaan maaragtay inta ka qayb qaadatay waa uga mahad celihaynaa waxaan leenahay hay-adda faw sida uu wasiirka hore u sheegay kanaaladan waxyaabihii laga soo gudbiyey wax badanna way qabteen wax badanna way dhiman yihiin cabdiraxmaan xuseen cumar wadani warbaahinta qaranka soomaaliyeed jowhar
kaasi kala socotaan dhagaystayaal waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda yukreyn ayaa sheegtay in la duqeeyey masjid gabaad uu ahaa in ka badan toddobaatan qofa wasaaradda arrimaha dibadda ee yukreyn ayaa sabtida maanta ah sheegtay in masjid ku yaala magaalada dekeda ah ee koonfur bari ee dalkaasi oo gabaad ay ka dhiganayeen ilaa siddeetan qof oo rayid ah ay duqeeyeen ciidamada ruushka sida ay warisay wakaaladda wararka e f b in ka badan siddeetan qof oo isugu jiray dad waaweyn iyo caruur oo ay ku jiraan muwaadiniin u dhashay turki turkiga ayaa gabaad ka dhiganayay ayay twitter-ka ku qortay wasaaradda arrimaha dibadda ee yukrein wasaaradda ayaan sheegin goorta ay duqeyntu dhacday a f b ayaa warisay in ay la xiriirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ee istanbul oo u sheegtay in aysan ka warqabin si kastaba safaaradda yukrein ee ankara ayaa a f b u sheegtay in ay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ku wargelisay weerarkani iyadoo aan sheegin goorta ay ku wargelisay iyo jawaabta ay ka heshay guud ahaan warkii habeen aad kala socoteen reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaas dhageystayaasha aynu jecelnahayo anigoo sucaad cabdicasiis daahira ayaa warka habeen idin akhrinayay waa farsamadii maxamed intaan warkaa mid lacayna dib ugu kulmeyno nabadgelyo